bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab fي mukatabaة الmushrikiin mushrikiinta warqad uqoridooda ama laqor in la yani warqad loo qoro wixii ku yimid ayuu u baab yahay qaala xadahanaa yuusuf bnu xamaadin اlbasriyu wa huwa almacniyu hiqatun qaala xadahanaa cabdulaclى wa huwa cabdulaclى bnu cabdilaclى aلsaamiyu albasriyu can saciidi huwa bnu abi carubata can qataadata can anas bni maliki ana rasuula اllahi sal l slama kataba qabla mowtihi nebiga intuunan dhimanin ka hor ayuu u qoray ilaa kisraa kisra ayuu u qoray iyo wa ilaa qaysara iyo qaysar buu u qoray wa ila najaashiy najaashi ayuu u qoray najaashigan waa kii islaamay maahane mid kala wa ilaa kulli jabbaarin iyo mid kastoo jabbaar ah buu u qoray yadcuuhum ila llaahi isagoo alle ugu yeerayo cibaadadiisa walaysa binnajaashiyi najaashi ma aha aladii sallaa calayhi kii uu ku tukaday ma aha ekaasa waaba islaam buu ahaaba ayb kii uu ku tukanayay maahane najaashina waa ma qof allaale qofkii xukumo xabashadaa la dhihi jiray waa cinwaan maahane isaga magac maaha calama hadda oo qof gaara uu leeyahay maaha ayb xadiidka marka waa saxiix muslim ayaa wariyey nasaa-i fi sunani اlkubraa buu kusoo saaray ibnu xibbaanna fi saxiixihi qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiixun gariib meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa in ay bannaan tahay in gaalka warqad loo qoro oo risaalo ama warqad in loo diro islaamka loogu yeeraayo wixii marka xaajo ama markaas yacnii baahi ah ee jirtana in laga hadlo u baahana lagala hadlayo yani can dariiqi اlkitaaba heraqlana waa u diray nabiga salى اllahu عalayhi wasalam qaala baabun kayfa yuktabu ilaa ahli shirki dadka gaalada see loogu qorayaa marka warqad loo qorayo qaala xadahanaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak qaala akhbaranaa yunus huwa yunus bnu yaziid alayliyu can الzuhriyi qaala akhbaranii cubayd اllahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabaasin anahu akhbarahu wuxuu u sheegay ana abaa sufyaana bna xarbin akhbarahu abuu sufyaan baa ibnu cabaas u sheegay ana heraqla heraql arsala ilayhi waa usoo warqad qoray waa usoo yacni waa usoo cid diray fii nafarin jamaaco dhexdood isagoo ku sugan ee abuu sufyaan min qurayshin oo quraysh ah jamaaco reer quraysha isagoo ku dhex jira abuu sufyaan ayuu heraqla ayaa usoo cid dirsaday dad buu usoo dirsa hala ii keena wa kaanuu waxay ahaayeen tujaaran ayay ahaayeen tujaar bishaam shaam ayay marka yacni tujaar ku ahaayeen oo ganacsiga waxbay u joogeen fa atowhu way u yimaadeen heraqlay u yimaadeen fadakara alxadiida buu sheegay qaala wuxuu yidhi suma dacaa bikitaabi rasuuli llahi sal ll l slama heraqla wuxuu u yeeray warqadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama faquri'a waa la akhriyey faidaa fiihi waxaa ku taallo bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin cabdillaahi warasuulihi ilaa heraqla cadiimi اruum assalaamu calaa man itabaca alhudaa amaa bacdu marka gaalka marka warqad loo qorayo waxaa laga qaadanaya sideedaba marka warqad la qorayo qofka inuu isaga iska bilaabo oo uu yidhaahdo min magaciisa uu qoro iyo tilmaantii lagu garanayo hadda nebigu wuxuu qoray min moxamed ibni cabdillaah moxamedin cabdillaahi warasuulihi waa tilmaantii warasuulihi marka isaga lagu garanayo ayb bismi illaahi raxmaani raxiimna in khitaabaadka lagu bilaabo iyadana xadiidku sidaana waa tusaya ayb min muxamedin cabdillaahi warasuulihi kadibna qofka ay ku socotaa la qorayaa waxaa laga qaadanayaa haddii gaal uu yahay qofka ay ku socoto gaalkaasina uu madax yahay uu gaaladaa madax u yahay in la dhihi karo cadiimi bani fulaan reer bani fulaan ninkii ugu weynaa waayo arrin yah khidaabaadka hee hadalka iyo qoraalka khidaabku qoraalna waa noqdaa ma ogtahay hadda qoraal haddii qola loo qoro waa lagula khidaabaa waxaas loo qoray khidaab acamu min min alkitaaba bismi illahida marka in lagu bilaabi kara ayib marka meeshaasi cadiimi ful cadiimi ruom ama cadiimi bani fulaan in la dhihi kara gaalka arrintaana marka aynan ahayn tacdiimkii la nahiyey maaha leanna iyaga binisbati lahum cadiimu u yahay waxaa laga hadlaya waa intaas ee isaga maahan in la tacdiiminayo ma la weyneynayo ayb waxaa kaloo laga qaadanaya hadduu gaal yahay qofka asalaamu calaa man itabaca alhudaa baa la dhahayaa ee isaga assalaamu calaykum waraxmatullah inaan lagu bilaabaynin marka assalaamu calaa man itabaca alhudaa waa wasfi shaamil ahoo ciddii tilmaantan laga hela allah nabadgeliyo waayo macnaheedu waa war fiican marka isagiina hadda gaar ahaan salaan looma salaamin ayb amaa bacdu intaa ka gadaale ayuu yidhi amaa bacduna marka warka dambe muqadamada iyo warka dambea lagu kala soocaa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wabu sufyaana ismuhu sakru bnu xarbin qaala baabu maa jaءa fi khatmi اlkitaabi warqadda in la shabadeeyo calaamad in loo sameeyo la ogaado inay kasoo baxday qoladaa iyo in kale ile warqad nin walba waa iska qoran karaay qala xadaanaa isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur bni bahraam alkowsaj qala akbaranaa mucaad bnu hishaami qala xadaanii abi wahuwa hishaam bnu abi cabdillaahi addastuwaa'iy can qataadata can anas bni maliki qaala lama araada nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu marku doonay an yaktuba inuu qoro ila alcajami cajam inuu u qoro qiila lahu waxaa lagu yidhi ina alcajama cajamtu laa yaqbaluuna ma aqbalayaan ilaa kitaaban calayhi khaatamun waxay aqbalaan uun kitaab korkiisa uu ku yaallo khaatam shabad ay ku taalan fastanaca wuxuu samaystay khaataman khaatam ayuu samaystay oo faraantina u noqonayo waxna uu ku shabadayn karo ee markaa yacni wax lagu calaamadayn karo qaala wuxuu yidhi fakaanii anduru waxaad moodeysaa inaan eegayo on feerinayo ilaa bayaadihi caddaankiisa fii kafihi ilaa bayaadihi ilaa bayaadi alkhaatami fii kafihi xaal uu ku sugan yahay qaala hada xadiidun xasanun saxiix markaa dee sababtanna waa sababta keentay dadku inaynan khaatam nebiga kiisoo kale aynan qaadanin ama uu ku naqshadaysan yahay moxamedun rasuulullah fii xayaatihi inaynan qaadanin macnaha ku jira tan oo kale way leanna khaatamkani waraaqaha iyo marka la qoro ayaa calaamad looga dhigaa haddii nin walbaa iska qaato calaamadii baa meesha ka baxayso qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa salaamu salaamta waa sidee see laysu salaamayaa qaala xadaanaa suwaydun qaala akbaranaa cabdullaahi bnu lmubaarak qaala akbaranaa sulaymaan bnu lmugiira qala xadaanaa haabitun اlbunaaniyu qala xadaanaa bnu abi layla can اlmiqdaadi bni اlswad qaala aqbaltu waa soo jeestay aniga iyo wasaaxibaani laba saaxiib oo lii ani ii sugnaadeen qad dahabat asmaacunaa iyadoo ay tagtay maqalladeenna wa absaarunaa iyo aragyadeeniiba min aljahdi min ajli اljahdi baahi iyo dhibaato darteed dhibaata darteed ay la tagtay yani baahidii baa dhega yacnii waxay la tagtay maqalkeennii iyo araggeenii siday noo asiibtay darteed ayb fajacalnaa waxaan gudagalnay nacridu anfusanaa an nafaheenna inaan u bandhigayno calaa asxaabi rasuulillahi sala alla l slam bal inayna qaadaanoo wax un aan ka helno falaysa axadun yaqbalunaa ma ahayn qofna aqbalayo faatayna nabiya marka waxaa laga yaabaa iyaga inay sidii abu hurayra oo kale ay sarbeeb wax u tusayeen oo iyagiina sarbeebtii markaa aynan garanin ee laakiin saxaabadu dad karan badan waayo nin wax haysto ee qof saa walaalkii oon waxba haysanin oo gaajo ay dhiga tirtay wax kuma ag cunayo dabcan bal iska dhaaf saxaabada dadkan caadiga muslimiintaysan ka suurtoobaynin xataa saxaabadana iithaar iyo wanaag iyaa lagu yaqaanay laakiin waxaa laga yaabaa iyagu markaa inay gaajadii ku jirtay laakiin aan aynan ka fahmin sida ilaahay bay yidhi yaxsabuhum اljaahilu agniyaءa min atacafufi aljaahilu marka waa qofka xaalkooda aan ogeyn waay ayb faatayna nabiya sal l slam nabigaan u nimid faataa binaa ahlahu guri ahelkiisiibau noola yimid uuna keenay faidaa halaaatu acnuzin saddex yacni riyood ayaaba ahba ayb faidaa halaaatu acnuzin hunaaka yani ayb acnuz marka waa waxaa weeyaan jamcu qilo waay afcul weeyaan oo jamcu qilo ah saddex marka bis faqaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama nabigu wuxuu yihi اxtalibuu hada اlabana caanahan maasha baynanaa dhexdeenna yacni ku maala fakunaa naxtalibuhu waan maalanaynay fayashrabu kulu insaanin qof walbaa waa cabayay nasiibahu qeybkiisa wanarfacu lirasuuli اllahi sal ly slamna nasiibahu nebigana qeybtiisaan u koryeelaynay oon siinaynay fayajiiءu rasuulu llahi sal l slam min alleyli nebiga habeenkiibuu imaanayay fayusalimu tasliiman waana salaamayey salaan laa yuuqidu nnaa'ima midka hurdaa uunan aan toosinaynin wayusmicu lyaqdaana midka laa yuuqidu uunan ku toosinaynin annaa'ima yacni kan hurdayo ayb marka laa yuuqidu haddii la doonana isaga faacil waa looga dhigi karaa waxaa kaloo laa yuuqidu la dhihi karaa tasliimta lafteeda aan kicinaynin wayusmicu ou maqashiinayay alyaqdaana midka soo jeedo uma yaأti اlmasjida masjidka ayuu imaanayay fayusallii waa tukanayay uma yaأtii sharaabahu fayashrabhu sharaabkiisa uu imaanayay waa cabaayey xadiidkanna marka muslim baa wariyey qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waxaa laga qaadanaya mar kayfa salaam salaamtu maxay noqone hadday dadku qaarna hurdaan qaarna ay jiifaan in lala qayle salaanta maaha qofka aada salaamaysa maqashii bis intaasaa laga raba ee salaanta maxaa qofka aada salaamaysa inaad maqashiisaa lagaa rabaayo maxaa yeelay sida si uu kaaga radiyo haddii uunan maqlin muxuu kaa radiya alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahay kitaabka adkaarka qofka wax salaamayo musallimka waxaa laga rabaa inuu maqashiiyo qofka uu salaamayo haddii dad hurdaa-iyo ay jiraanna inuu qaylada ka badiya ma ahanoo dadkaas uu kiciyo lama rabo ayb qaala baabu maa jaa fi karaahiyati اtasliimi calaa man yabuulu haddana wuxuu gelayaa xaalaad qofka in la salaamaa ay karaaha tahay waxaana ka mid a xaalaadkaas qofku markuu xaajo u fadhiyo isqul qof ku jira inaad assalaamu calaykum tiraahdo ama qof xaajo markaa u fadhiyo xaalaadka waxaa la mida qof salaad tukanayo assalaamu calaykum in la yidhaahda ama yacni shuqul buu ku jiraa isaga leanna xadiidku wuxuu ahaa ina fi salaati la shuqlan maxaad u mashquulinaya marka qof shuqul ku jiro amaa nabiga sal lla ly slam haddii uu salaad ku jiro haddii la salaamo fakaana yaruddu bilishaarati sidaas ishaara uu ku radin jiray ee hala salaamo miya taas haddii la salaamo waay ee adiga qofaan ku arkaynin oo kale inaad tukanayso salaad inaad ku jirto qofaan ku ogeyn hadduu assalaamu calaykum ku yidhaah ishaarada ugu jawaab laakiin inaad la doonato adiga qof salaad ku jira intaad hor tagto assalaamu calaykum tiraahdo waxa weeyaan waxay noqonaysaa isagiiba inaad tashwiishinaysa ayb meeshaas marka xaalaadkaas waxay kusoo daraan qaarkood qofku markuu qur-aan iyo akhrisanayo oo kale isaga laftiisa marka inaan laga kala goynin qur-aankii ayb haddii marka la salaamo laakiin muxuu sameynaya waa radinaya intuu qur-aankii joojiyabuu wacalaykum assalaam dhahaya qur-aankiisa u laabanay khudbada marka la akrinayaa ka mida jumcada in dadka la salaamo maaha assalaamu calaykum la yidhaahdo haddii la yidhaahdana in laga radiyo wacalaykum assalaam la yidhaahdaa qofka khudbada dhegaysanaya inuu saa yidhaahda ma aha muxuu sameynayaa ishaara uga radina leanna hadalkii waa lagaa reebay adiga ishaarada laakiin ma reebana haddii marka salaantii bilqowl aada u radin kari weysay bedelkii baad la imaanay oo ah ishaarada qala xadaanaa bundaar wanasru bnu caliyin qaala xadaanaa abu axmed aلzubayriy عن سفyان عن الضحاk بن عثمان عن نافع عن بن cمر أنa رجuلا nin ayaa سلم على النبي صلى اه ل سلم نبga سلاamay وهuوa yبul isagoo kaadinayo فlm يرuda عalayه النبiyu صلى اه ل سلم السلاaمa نبga سلاamta kama radinin qala xadaثna mxamed bnu yaxya الnaysaburiyu wahuwa الduhliyu qala xadaثna mxamed bnu yusuf huwa اlfiryaabiyu can sufyaana wahuwa الthawriyu can الضaxaaki bni cثman bihada اlisnaadi naxwahu qala wfi اlbaabi can calqamata bni اlfaqwa wjaabirin wاlbara wاlmuhaajiri bni qunfud qala hada xadiiثu xasanu صaxiix markaas markuu kor fadhiyo ma radinayo marka kalena ood saxaajadii soo dhammaysatood musqushii ka soo baxday wa welina aadan weyse qaadanin iyada lafteeda markaa de markaa salaantii radinteedu waa waajib dii aada marka biyo iyo aysan kaa agdhoweyn ama tayamum suuragal uunan ku ahayn iska raddi haddii marka weyse iyo suuragal ay ku tahay qofkiina meesha uu taagan yahay ama aada weyse la boobi kartid oad weyse qaadan kartid ama aad tayamumsa karto taa taymumsataa salaantii ku radinaya wacalaykum asalaam sida fiican waay leanna nebigu sidaasuu sameeyey xadiidi abi abiljuhaym ibn alxaarith ibni sima oo wuxuu yidhi inii karihtu an adkura allaha tacaala wa ana calaa gayri طahaaratin qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati an yaquula calayka asalaam mubtadi'an nicida la nacay caddaynteedii buu u baab yahay qofku inuu yidhaahdo calayka asalaam mubtadi'an isagoo bilaab ku bilaabanayo yani calayka asalaam markaad adiga ku radinaysid dhib ma leh laakiin adiga markaad salaanta bilaabaysid inaad ku bilaabdo calayka asalaam buu yidhi wacalayka asalaamna ma dhihin ogow marka macnay fi ay keenaysaa wacalaykum asalaam marka lagu bilaabo iyo calayka asalaam marka lagu bilaabo waa ay kala duwanaanaysaa calayka asalaam waaay karaahada waxay haysato ayb qala xadaثna سwayd qala أخbarna cbdاللahi qala أخbarna khald الxadاء عan abi تmimة الhujaymiy wahuwa طrيf bn mujalid ayaa layihaha ثiqaة can rajuli min qowmihi qaala طلبtu النabiya slى الlahu عalayhi waslm nabigaan raadiyey falam aqdir عalayhi maanan helino ma awoodin marka ninkan waa صaxaabi ibhaamkiisu dhib male marka mar hadduu leeyahy nabigaan raadiyey fajalastu waa iska fadhiistay faidaa nafarun huwa fiihim waaba dad ayaan arkay ou ku dhex jira isaga walaa acrifuhu mana garanayo wahuwa yuslixu baynahum dhexdooda una heshiisiinayey falamaa faraqa markuu dhammeeyey qaama macahu bacduhum qaarkood baa la istaageen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah falamaa ra'aytu daalika markaan sidaa arkay nebigaan gartay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nebiga tawaaduciisa dadkaa lagama dhex garanaynin marku dadka ku dhex jira hada yadullu calaa tawaaducihi lianna hadda maanta boqor ama madaxweyne maanta joogo waa la garanan oo dad ku dhex jira ma garan weyneysid waxbuu ku raran yahay meel meeshuu fadhiyo wuxuu ku raran yahay qaabkiisa wax unbaad arkaysaad garanaysaa laakiin nabiga sala allahu alayh waali wasalama dadkaas uu ku dhex jiray ma yacni waxba kama duwanaynoo lama garanaynin walidaalika qofka reer baadiyaha markuu yimaado ma garanaynin nebiga waatay saxaabadu yidhahdeen rasuul allow aan kuu samayna meel kore ood fadhiisato si qofka qariibkaa uu kuu garto wixii uu ku weydiin lahaa uu ku weydiiyo waatay sidaa dheheen falamaa ra-aytu dalika qultu waxaan ku idhi calayka asalaam yaa rasuula allah calayka asalaam yaa rasuula allah calayka asalaamu yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi ina calayka asalaam taxiyat lmayiti qofka dhintay meydka salaantiisa waay meydka salaantiisa waayo marka maxaa laga wadaa sida meydka loo salaamo dabcan sidaan maaha meydka waxaa loo salaama assalaamu calaykum ahla diyaar aadaabta marka janaazadu saas waay halkanna waxaa laleeyahy ina calayka asalaam taxiyat lmayit bacdi naas marka ishkaal baa ka galay meeshaas ishkaal baa ka galay alimaam ibn اlqayim zaad ulmacaadka baxi wuxuu leeyahay baxi baxhi ayuu leeyahay wuxuuna leeyahay warkaan nebigu uu yihi ina calayka aلsalaamu taxiyat اlmayit ikbaaru can اlwaaqici weeyaan laa can sharci ikbaaru can اlwaaqici laa can sharci nebigu markuu leeyahay waa taxiyat اlmowta wuxuu ka waramayaa waaqici carabta sida uu ahaa oo carabta markay gabyayaanay marka gabyayaan oo kale qof meyd iyo waxay sheegaan ayay dhihi jireen calayka asalaam oo dhaqanka carbeed baa wuxuu ahaa qof meyda iyo marka ay gabay wax ku sheegayaan bay calayka salaam yidhaahdaan marka taxiyat lmayit waaye sida waaqicu yahay waaye ee sida sharcigu yahay ma laga wado ee sharcigu assalaamu calaykum ahla diyaar uu ku salaamaa meydka soo ma fahmaysid marka ayb ishkaalkaa marka meeshaas buu ku tegayaa marka oo ishkaalkii macnaha xadiidka assalaamu calaykum ahla diyaar iyo kan halkiisu marka waa kaa oo meeshani nebigu waaqicunbuu ka warramaa marka waaqica laga warramaayo iyo marka sharci laga warramayana waa kala duwan yihiin waxaa la mid a xadiidkii cadiy ibni xaatim ee uu yihi nebigu uu yidhi haddaad waqti soo gaarto waxaad arki doontaa haweenta inay intay baxiira kasoo baxdo shaam xiira ardulxiira intay kasoo tagto kacbada ay timaado keligeed iyadoo ah ay dawaafto cidna aysan ka cabsanaynin meeshaa marka ma waxaa laga qaadanayaa naagtu maxramlaan inay iska socoto ma laga fahmayo nebigu waaqic jiri doonou ka warramayo sharcigaa saasa ma uunan dhihin haddii marka aan axaadiidta macaanidooda la dul istaagin oo la iska hololabiyo waxa weeyaan qofku waxba maba fahmin banaan uma aqbala calaya markaa wuxuu yihi khaaabi laftiisa baxi noocaas waa leeyahay me arrinkaas uga hadlayo farqi marka waaqi ikhbaar can اlwaaqic iyo ikhbaaru can الsharci qaala idaa laqiya الrajulu qofku hadduu kulmo yani u la kulmo akhaahu walaalkii almuslima ee muslimka ah falyaqul ha yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullah sidaa ha ku uma radda calaya anabiyu sal ll cl slam nabiga waa iga radiyey faqaala wuxuu yidhi wacalayka waraxmat ullaahi wacalayka waraxmat ullaahi wacalayka waraxmat ullah ayb ayb waaya haddii marka ay dhacdo qofku inuu inta gafo uu yidhaha calayka asalaam uu kugu salaamo hal yastaxiqu radda aa masalo kale iyadana qofka waajib ma noqonay inaad ka radisid calayka asalaam buu ku yidhi ma ma kugu waajibaysaa wacalaykum asalaam inaad tidhaahdid waa waajibaysaa waa waajibaysaa alimaamu nawowi kitaabka adkaarka ayuu isaguna masaladaas ku baxdiyey waa waajibay leanna maxaa yeelay akmalka iyo afdalka waxay tahay assalaamu calaykum in la yidhaahdo ee maahan macnaheedu tansalaan maba ahan sideeda lagama wado ayb taxiyatulmeyit waaye marka la yidhina ikhbaar can ilwaaqic waaye maahane sidanna sharciga uma wanaagsana inaad wax ku salaantid weeyaan niihow ee waxaad tiraahdaa marka yacnii haddii marka calayka asalaam uu yidhaha wacalaykum asalaam baa la dhahay hadda ninkan markuu sidaa yidhi nebiga waa u sheegay ee haddana ma noo taallo assalaamu calaykum inuu ninkii ku celiyey mar labaad ma taallo nebiguna wacalayka waraxmat ullaahi wacalayka waraxmat ullaahi wacalayka waraxmat ullaahi buu leeyahay ayb qaala waqad rawaa hada alxadiida abu gifaarin can abi tamiimata alhujaymiyi can abi jurayin jaabir bni sulaym alhujaymiy qaala ataytu nabiya sal ll ly slam fadakara alxadiid wa abu tamiimata ismuhu طariifu bnu mujaalid qala xadaثna bdlika alxasan bnu عaliyi qala xadaثna abu usama can abi gifari almuhana bni saciidi الطaئي can abi tamimata اlhujaymiy can jabir bni sulaym waa kana qala ataytu الnabiya sal اه slam faqultu عalayka الsalaam qala laa taqul عalayka الsalaam walakin qul waxaa tira aلsalaamu عalayka wadakara qisaة طawiila ayuu sheegay qala whada xadiiث xasn صaxiix qala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala akbarana cabdالصmd bn cabdilwaariث qala xadaثna cabdالlahi bn اlmuhanى wa huwa abulmuhanى albasriyu saduq kahiir اlgalط qala xadaثna humamaة bn cabdillahi can anas bni maliki ana rasuula اlahi sal l slama kana ida slma slma ثalaaثa nebigu hadduu salaamaya saddex buu salaamayay jeer waidaa takalama bikalimatin hadduu ku hadlayana acaadahaa halaaan buu ku celinayay qaala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiix salaantii marka waxaa ka mid a kayfiyadeeda sidoo kale saddex jeer saddex jeer marka maxaa laga wadaa macnaha waxay tahay majlisku haddii uu weyn yahay oo kale qeybta markuu soo bilaabana waa salaamayey xagga kalena waa salaamayey markuu baxayana waa salaamayey adusiyaalo noocaas oo kale ayay utawjiihinaya qaala baabun xadaثna alanصaariyu huwa isxaaq bnu muusa alanصaariyu qaala xadaثna macnun qaala xadaثna malikun can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata can abi murata huwa mowla caqiil bni abi aalib waqiila mowla umihani ayb magaciisa yaziid ayaa la yidhaha can abi waaqidin اleyhiy ana rasuula اllahi sal ly slama baynamaa huwa jaalisun xilli uu fadhiyo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa wannaasu macahu dadkuna ay la jiraan id aqbala halaaثatu nafarin saddex qof ayaa soo jeesteen faaqbalatnaani laba waa soo qaabileen ilaa rasuulillahi sal ly slam ay soo qaabileen wadahaba waaxidun midna waa iska tegey falamaa waqafaa calaa rasuuli llahi sal l slama markay nebiga istaageen agtiisa sallamaa way salaameen fa amaa axaduhumaa midkood fara'aa furjatan meel bannaan buu arkay fi lxalqati xalqada uu ka arkay fajalasa fiiha waa fadhiistay wa ama alaakharu ka kalena fajalasa khalfahum gadaashoodu iska fadhiistay wa ama alaakharu ka kalena faadbara waa iska daba jeediyey daahiban isagoo tegaayo falamaa faraqa rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu dhameeyey qaala alaa ukhbirukum miyaanan idinkaga warramaynin can innafari halaathati saddexdii qof waxaa laga qaadanayaa dadkan haddii xalqada dhexdeeda ama ay inta dad yimaadaan ama wax dhacaan oy tagaan dadkii ama qaarkoodba ay joogaan axwaashooda waa laga warrami karaa haddii sharci ku xiran yahay haddii shay sharciya wax cilmi ku xiran yahay waa laga warramaa oo qofkaas sidaas yeelay saas weeyaan xukunkiisa kaas waa fiicnaa kanna sidan buu ahaa saas weeyaan ayb falamaa fa markaa miyaanan idinkaga warramaynin buu yidhi amaa axaduhum midkood fa awaa ila allaahi waa soo dunmay oo alle xaggiisa usoo dunmay fa aawaahu allaahu alla waa dumay wa ama alaakharu ka kale fastaxyaa waa xishooday fastaxya allaahu minhu alla waa ka xishooday ayb oo xirmaan iyo inuu ku rido alla waa kaga xishooday wa ama alaakharu ka kalena fa acrada waa jeestay fa acrada allaahu canhu alla waa ka jeestay meeshaa marka de xalqada ee malaa'igtii baa garbaheeda u dhigto sakiinaa soo degayso ajar baa laga helaa ninkan xalqadii ka tegay intaabaa lagala jeestay marka lama saynin ayb wixii uu heli lahaa xalqadii lagu heli lahaa laga lama saynin ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa adab ulmajlis majliska aadaabtiisa waxay tahay maadaama nebigu ammaanay ninkii meesha booska buuxiyey xalqada meel furjo iyo hadday bannaan tahay in la buuxiyo wahaakada ayb iyo salaanta ay salaameen marka qaala hada xadiidun xasanu صaxiix wa abuu waaqidin اleyhiyu ismuhu alxaariث bnu cawf wa abuu murata mowla umihani ibnati abi طaalib wasmuhu yaziid wayuqaalu mowla caqiil bni abi طaalib qaala xadaثna cali bnu xujrin qaala akhbarana shariik can simaaki bni xarbin can jaabir bni samurata qaala kunaa idaa atayna nabiya sal l slama nabiga haddaan u imaano jalasa axadunaa midkaan waa fariisanayey xaysu yantahii meesha uu soo gaaro fadhiga meeshuu ku dhammaado ayuu fariisanaya jalasa axadunaa xaysu yantahi waxaa la diidayaa dadka in laga tallaabsado oo qofkiio intuu soo daahay gadaal kasoo wareegsado hore soo gelaya meesha majlisku uu ku eg yahay in la fadhiisto meeshaas marka hadday dhacdo xalqada shiikeedoo kale maalan ama qofka muxadidka haddii uu yidhaahdo marka ama sheekuba uu yidhaahdo qofkii uu u yeero ee uu yidhaha kaale meeshan soo fadhiiso ama yacni taqadum isaga dartiis iyo waa yacni wax wanaag ku jiro iyo najaabo uu ka dareensan yahay iyo mararka qaar inuu wax xusuusiyo kale iyo uu rabo iyo ee markaasi inuu dadka kasoo tallaabsado meeshii yimaado laa ba'sa sidaas uu leeyahay abulmudafar asamcaani waxaan ujeedaa abu sacad xafiidu abilmudafar asamcaani kitaabkiisa adabu اlimlaai walistimlaa ayb adabu اlimlaai walistimlaa meeshaa marka hadday duruuftaas oo kale jirto inuu markaas soo tallaabsado waa loo ogolyahay qaala xadaanaa ali ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib waqad rawaahu zuhayr bnu mucaawiyata can simaakin ayضa ayb aadaabtan marka xalqada iyo cilmiga iyo dalabka waxbaa laga kutub badana laga qoran ibnu jamaaca kitaab uu leeyahay ibnu cabdilbar laftiisa jaamicu bayaan alcilmi wa fadlihi midkan adab ulimlaa walistimlaaga meelo badanay ku qoreen ahamiyad ay leedahay darteed bayna u qoreen qaala baabu maa jaa cala aljaalisi fi ariiqi wuxuu ku yimid midka dariiqa fadhiyo qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud huwa طayaalisiyu can shucbata can abi isxaaqa can اlbara walam yasmachu minhu abu isxaaq bara bnu caazib kama maqlin xadiidkan ana rasuula اlahi sal l slama mara binaasin dad buu soo maray min alansaari wahum juluusun fi ariiq iyadoo jid iyagoo jidka fadhiyo faqaala in kuntum haddaad tihiin laabudda faaciliina kuwa lagama maarmaan ay tahay kuwa samaynayo sidaa faruddu salaama salaamta radiya waaciinu lmadluuma midka laga gardaran yahayna u gargaara wahdu sabiila midka jidka ku dhunsanna hanuuniya oo dariiqa tusa yacnii wahdu daalla ila sabiili ninka dhunsanee jidka iyo ka dhunsanaya marka hadduu idin wax idin weydiiyo tusa qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waabi shurayxin اlkhusaaciy qaala hada xadiidu xasan qaala baabu ma jaءa fi lmusaafaxati musaafaxada wuxuu ku yimid isgacan qaadidda qala xadaanaa suweydu qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa xandalatu bnu cubayd illaahi can anas bni malikin qaala qaala rajulu yaa rasuula allah alrajulu minaa nin inaga naga mida yalqaa akhaahu walaalkiibuu la kulmayaa ow sadiiqahu ama saaxiibkiibuu la kulmayaa ayanxanii lahu ma u foorarsanayaa inxinaagu marka waa foorarsiga qofka inuu xoogaa qofka u dugo oo u foorarsado ayb qaala laa maya buu qaala fayaltazimuhu ma ku dhegdhegayaa wayuqabiluhu ma dhudhunkanayaa qaala laa maya qaala fayaأkudu biyadihi gacantiisau qabanayaa wayusaafixuhu waa salaamayaa mmay gacantiisa miyuu qabsanaya qabanayaa ma salaamayaa qaala nacam haa ayb xadiidka marka sanadkiisa xandalatu bnu cubaydillaahi baa ku jiro wa huwa xandalata asaduusiy ibnu cubaydillaahina waa la yirah ibnu cabdiraxmaanna waa la yidhaahdaa waxaa weeyaan daciif isaga waa ضaciif rawaa lahu التirmidiyu wbnu maaja ayb qaala hada xadiiث xasn qala xadaanaa suwayd bnu suwaydu qala akhbaranaa cabdullaahi qala akhbaranaa hamaam can qataadata qaala qultu lأnas bni maliki ya qultu lأnas bni maliki ba waxaan ku ihi hal kanat اlmusaafaxaةu musaafaxada ma jirtay fii asxaabi rasuuli الlahi sal ه slam nabiga asxaabtiisa dhexdooda qaala nacam haah waa jirta marka salaantii musaafaxada iyo iskacanqaadku waa jiray waana bannaan tahay waana sunno qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa axmed bnu cabdata adabiyu qaala xadaanaa yaxya bnu sulaym alطaa'ifiyu can sufyaana can mansuuri can khayhamata wahuwa khayhamata bnu cabdiraxmaan bni abi sabrata hiqat wakana yursil can rajuli can ibni mascuudi can الnabiy sal l slama qaal min tamaami الtaxiyati salaanta dhammaystirnaanteeda waxaa ka mid a alahdu bilyadi gacanta qabashadeeda qaala wahada xadiidu gariib walaa nacrifuhu ila min xadiidi yaxya bni sulaym can sufyaan qaala wasaأltu moxamed bna ismaaciil baan su-aalay can hada اlxadiidi falam yacuddahu ma uunan ku tirinin maxfuudan inuu yahay waa cileeyey wa qaala wuxuu yidhi inamaa araada wuxuu doonay cindii aniga sida ay ila tahay xadiida sufyaan ayb sufyaan xadiidkiisa can mansuur uu ka warinayo can khayhamata can man samica bna mascuudin can الnabiy sal l slama qaala laa samara ilaa limusallin aw musaafir yacni waxaa weeyaan idkhaalu xadiidin fii xadiidin maxay ka mid tahay marka waa mudrajka soo ka mid maaha mudrajulisnaadka qaybo ka mida waa cila marka taasna dabcan wainamaa yurwaa xadiidkan baabka ku yaalla waxaa laga warinaya can mansuur can abi isxaaq can cabdiraxmaan bni yaziid ow gayrihi qaala min tamaami الtaxiyati alahdu bilyadi marka xadiidkii waa toosiyey bukhaari qaala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaal waisxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullahi bnu numayr can اljlax can abi isxaaq ayb ajlaxan marka waa ajlax bnu cabdillaahi اlkindiy waa dacfi baa ku jiro ibnu xajar miisaan اlictidaalka ayuu ku sheegay weliba xadiidkana min afraadihi waayuu yidhi can abi isxaaqa can ilbaraaءi bni caazib qaala qaala rasuulu lahi sal l slam maa min muslimayni laba muslim ma jiraan yaltaqiyaani kulmayaan fayatasaafaxaani isa salaamayaan ilaa gufira lahumaa waa loo dhaafayaa qabla an yatafaraqaa intaynan kala tegin qaala wahada xadiidu xasanu gariibu min xadiidi abi isxaaq can اlbaraa waqad ruwiya hada اlxadiidu min gayri wajhin can اlbaraa marka musaafaxada midigtaa la ysku gacan qaada labada gacmood qofkii marka inuu labada gacmood ku salaamana bukhaariga waa ka keenayo cabdullahi ibn lmubaarak miya waxbuu sheegaya marka in uu yani ama isaga ama keyrkii ama isagaa lagu salaamay ama isagaa wax ku salaamay laba gacmood inuu markaa salafka qaarkood inay qaarka kale ku salaami jireen labada gacan labada gacan qofka in laysku salaamo wax dhiba ku jira male dad waxaan aragnaa bidco waaye iska dhahaya marka bidcadii waxaa fiican in meel un laga soo naqliyo ama yani bidcadu waxay iska noqotay xugun iska meel walba iska yaalan badeeco suuqan laga soo gadanayo iska noqotay nacam iyo suuqan la gelayo oo kale miyana qofkii waxaa la rabaa waxa aada leedahay adi adiga ha ijtihaadin haddii ay jiraan aima a'imadaas soo naqli war a'imadan sidaanay yidhaahdeen masaladan markaas adiga alcuhdatu calayhim haddii qalad yimaado adigana markaas naaqil unbaad noqone laakiin wax kasta haddaad adiga ka noqoto garsoore un ka tahay waa aafo lagu imtixaanay ummad badan shaarixan laftiisa isaga sunnada waxay tahay buu leeyahay mubaarak fuuriga hal gacan in laysku salaamu sheegaan xadiidkaas marka aharkaas bukhaari wou keenay abwaab listi-daan meelahaas kitaabu listi-daan uu ku keenaan filayaa meeshaas marka fiiriya keena marka ibnu xajar wuxuu ka yidhi hala keena qala xadaثna سweyd بن نصr qala aخbarana cbdالlahi qala aخbarana yaحyى بن أyوb can cubaydالlahi bni زaxrin can عlي bni يزيda huwa اlأlhaniyu ma xaaluhu عlي bn يزيid alأlhani waa ضaciif waana soo maray can الqasim abi cabdالرaحman can abi umamة ana rasuula الlahi صلl ل slm qala min tamaami ciyaadaة الmariidi waxaa ka mida an yadaca axadkm yadahu midkiin gacantiisa inuu dhigo calىa jabhatihi an yadaca axadukum midkiin inuu dhigay yaddahu gacantiisa calaa jabhatihi foolkiisa ow qaala calaa yadihi ama gacantiisa fayas'alahu ou su-aalo kayfa huwa sida uu yahay ayb marka calaa jabhatihi calaa jabhati lmariid gacanta markaa qofka jiran markuu soo booqdo inuu gacanta madax ka saaro oo markaa yacni rifqi iyo waxbuu kaga raadinaa oo markaa uu yidhaahdo xaalkaaga see yahay min tamaami ciyaadati اlmariid ow qaala calaa yadihi fayasala fayas'alahu kayfa huwa ama gacanta inuu gacanta u saaro kayfa huwa sida uu yahay buu su-aalaya wa tamaamu taxiyatikum baynakum almusaafaxatu salaantiina dhammaystirnaanteeda dhexdiinana almusaafaxatu isgacan qaadida qaala hada isnaadu laysa bilqawiyi qala mxamadu cubaydاllahi bnu zaxrin hiqat wacaliy bnu yaziida ضaciifu wاlqasimu huwa bnu cabdالraحman wayukna abaa cabdالraحman wahuwa hiqat wahuwa mawla cabdالraحman bni khalid bni yaziida bni mucaawiya wاlqasimu shaamiyu ayb qala baabu ma jaءa fi اlmucaanaqati wاlqublati isqoorqooreysiga iyo dhunkashada qofkii in gacantiisa la dhunkado ama madaxa in laga dhunkado ama mucaanaqa mucaanaqada in hablaysa siiyan ayb wixii ku yimid qaala xadaثana mxamed bnu ismaaciil huwa اlbukhaariyu qala xadaثana ibraahimu bnu yaxya bni mxamed bni cabaadin اlmadiniy wahuwa shajariyu layin اlxadiid tirmidi bisaa u wariyey qaala xadaثanii abi abi marka waa yaxya bni mxamed wahuwa ضaciif ayضا wakana dariira yatalaqan kaana dariiran indhool u ahaa yatalaqan yani talqiinku waxay tahay haddii la yidhaahdo akhbaraka fulanun anaka qulta xadaanii fulan wax kasta waxuu maqlay iyo waxuunan maqlinba haa unba iska dhahan waxba uma kala socna waana hab ay ku tijaabin jireen qofku inuu ikhtilaad ku dhacay iyo in kale ayb fulanun yatalaqan iyo yaqbalu talqiin iyo macnaheeda saas can mxamed bni muslimin الzuhriy can mxamed bni isxaaq can mxamed bni muslimin الzuhriy can curwata bni الzubayr can caaishata qaalat qadima zayd bnu xaariثata almadinata buu soo galay warasuulu llahi sal l slam beyt fii beyti nebigana gurigeyga uu joogo faataahu waa yimid faqaraca albaaba albaabkiibuu garaacay faqaama ilayhi rasuulu llahi sal l slam nebigaa u kacay curyaanan isaga oo marka kor ka qaawan curyaanan marka cawradiisaa faydnayd ma ahayn curyaanan macnuhu waxay tahay go-ii kore ayaa ka dhacay markuu maqlay marka zayd oo safar ka soo galay jacayl uu jecel yahay iyo ayuu u cararay xaggiisa qofku markuu ordana marada kore go-a kore iyo cimaamada iyo waa ka dhacaya marka garbihiisii iyaa marka muuqday yajuru isagoo markaa jiidayo thawbahu maradiisa deg deg iyo marku galo qofka maradii iyo isma oga dabcan waa jiidaya marada wax hadda loo qasday maaha wallaahi maa ra-aytuhu ma arkin bay tiri curyaanan qablahu isaga oo marka yacnii go-a kore u ka dhacayo garbahayo korka ka qaawan hortii walaa bacdahu iyo gadaashii factanaqahu waa qoorqooraystay waqabalahu waana dhunkaday meesha marka xadiidku hadda dacfi baa ku jira laakiin waxaa laga qaadanayaa qofka safar ka soo galo mucaanaqada waxaa iska le qofka safarka ka soo galo ama qofku markay nicmo usoo kororto oo kale qisadii kacb ibnu maalik towbadiisa markii la aqbalay waa tii dalxa u degdegay oo mucaanaqeeyey safar marka laga soo galay iyo wax meelahaas qaala hada xadiiثu xasanu غariibu laa nacrifhu min xadiiثi الzuhriyi ila min hada اlwajhi qaala baabu ma jaءa fi qublaة اlyadi wالrijli dhunkashada layska dhunkada gacanta iyo lugta ayb gacanta iyada dhunkashadeeda qublatyadi taqbiilulyadi labaa loo kala saarayaayo ninkan adduunyadiisa darteed iyo xoogaa adduunya inaad ka hesho iyo asaga booska uu adduunyada ka joogo weyneyn aad ku weyneynaysa inaad gacanta uga dhunkato maya laakiin haddii aad uga dhunkato gacanta lizuhdihi walisalaaxihi walicilmihi wax diin iyo waxaa ku tacalluqa hadday tahay dhib ma laha imaamu nawowi sidaasuu dhahaa bacd il-a'ima waa jiraan iyaga dhahaya maya oo yani qaarkood gaarsiinayo tilka sajdatu suqraa leanna qofku markuu wax dhunkanaayo xoogaa waa foorarsanaa qaar baa aada udii u diido laakiin culimada in badan oo kamida marka iyagu aathaar badanna way keenayaan marka yacni selafka qaarkood qaarka kale inay dhunka jireen waxna kamidana waa soo marnaan filayaa shucba xadiidkii kitaabulbuyuuc aan kusoo marnay xaramiyu bnu cumaara xadiidka cumaarow ka maqlay isaga markaasu wuxuu yidhi xadiidkan xaqun calaa kulli waaxidin qof kasta dhegaysanayo ninka xadiidka aan ka wariyey wiilkiisa oo xaramiyu bnu cumaara ha ha dhunkadu yidhi isagoo xadiidkaasna ku weyneynayo dabcan waa soo marnaa waa soo marna kitaabulbuyuuc iyo meelaha kusoo marnay abu daawuud laftiisana waa kii sahlu bnu cabdillaahi tustari waa ti waa tii uu dhunkaday ee uu yihi carabkaaga soo bixi buu yihi marka abu daawuud carabkii markuu soo bixiyey buu dhunkaday carabkiisa markaasuu wuxuu yidhi carabka aada intaasoo axaadiido xalaal iyo xaaraan aada ku warisay oo aada yacnii ku qortood noogu warisay xaq waayo in la dhunkadaa waa dha buu yihi waa gar ayb kuwayaalkaas marka selafku marka wax agtooda laga yaqaanay way ahayd qaar ka mida oo iyagu markaa yacnii wax ka sheegana waa jiraan culimada qaala xadaanaa abu qurayb qaala xadaanaa waa ibnu muqri wuxuu jamciyeyba juz ayuu ka jamciyey fi taqbiili اlyadi juz ayaa laga jamciyey ibnu muqri qala xadaanaa abu qurayb qala xadaanaa cabdullahi bnu idriis abu usaamata can shucbata can camri bni mura can cabdillaahi bni salima huwa almuraadiyu ninkan dacfi baa ku jira can safwana bni casaal qaala qaala yahuudiyun lisaaxibihi idhab bina ilaa hada nabiyi nebigaan noo gee buu yidhi faqaala saaxibuhu wuxuu yidhi laa taqul nabiyu nebi hadhihin inahu low samicaka hadduu ku maqlo kaana lahu arbacatu acyun afar indhood ayuu yacnii yeelanayaa ayb yacni waa isla yacni waa isku bogayaa wey hadda nebigu inuu nebi yahay waa is ogyahay maxaa iyaga qiraalkooda iyo qiraal la-aantood maxaa uga baaba-aya ayb ah fa ataa yaa rasuula allahi sal l slam nabigay u yimaadeen fasa'alaahu can tisci aayaatin sagaal aayadood bay weydiiyeen bayinaatin cadcad faqaala lahum wuxuu ku yidhi laa tushrikuu biاllahi shayئa walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa tamshuu ha soconnina bibarii'in qof aan dembi gelin ha ula soconnina ilaa dii suldaanin suldaan mid u saaxiiba liyaqtulahu si uu u dilo waxaasay aad u yaqaaneen yahuudda waana sababta keentay nebiyullaahi ciisa boqorkii meelaha joogay ku direen nin baa halkan joogay dhehen racyadaada kaa fasaadinayay dil waa shaqadooda waxay ahayd inay dadka ku diraan dadka xoogga leh ayay dadka aan dembi waxba gelin bay ku diraan dhaqan fiican marka ma ahan ninka madaxda ama waxa xoogga leh inaad dadka un ku dirtoo tiraahdid qofkaas qabo ama saas yeel iyo wax lamid a qof aan dembi gelin walaa tasxaruu ha sixrinina sixirkana aaday u yaqaaneen kitaabkii alle intay ka tageen bayba waxay raaceen sixir walaa taakulu ribaa ha cuninina walaa ribada walaa taqdifuu muxsanatan muxsanad aan dembi gelin dhowrsan ha qadfinina walaa tuwallu lfiraara yowma azaxfi ee ha jeesanina cararitaan ha ku jeesanina yowma zaxfi maalinta labada saf muslimka ee gaaladu ay dagaalamayaan safka dhexdiisa wacalaykum khaasata alyahuuda khaasatan alyahuuda korkiina waxaa gaar ahaan yahuud haddaad tihiin anlaa tactaduu fi sabti sabtiga inaydnan ku xadgudbin meeshaan marka mas'alaa ku jiraysa usuul usuuli ana usuuli noqon karto usuulka calaaqa la yeelanaysa waxay tahay ninka yahuudigaa sabti waa laga xarimay haddii uu soo islaamo weli sabtigii sidii miya maya maxaa yeelay waxyaabihii marka mar hadduu yacni istislaam uu la yimaado uu islaamo nabiy llahi maxamed shareecadii si uu qaato shareecadii hore de isaga maba ma laga ra waa inuu kan marka sharci ka dhigta ayb hadda marka fa calaykum marka muxuu ka wadaa idinka yacni haddaad yahuud tihiin arrintan baad la gaar ahaydeen waay qaala faqabaluu yadayhi warijlayhi waxay dhunkadeen labadiisa gacmood iyo labadiisa lugood wa qaala waxay yidhahdeen nashhadu anaka nebiyun waxaan qiraynaa inaad nebi tahay arrinkan marka miyay ku islaamayaan marka maya waxay qireen hadda waa uu nebi inuu yahay laakiin iyaga inuu risa rasuul u yahay risaaladiisuna waajib ay ku tahay ma ma qirin saas darteed marka nashhadu anaka nebiyun maaha wax lagu islaamayo iyaga yahuud ama nasaaro islaamnimo u noqon mayso ilaa ay yidhaahdaan risaaladan ay iltizaamaan risaalada nebiga sal l slam qaala famaa yamnacukum maxaa idinka celinaya an tatbacuunii inaa ay raacdaan qaaluu ina daawuuda daawuud dacaa rabbahu rabbigiibuu baryay anlaa yazaala min duriyatihi nebiyun inuunan ka zuulin duriyadiisa dhexdeeda nebi wa inaa nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa in tabicnaaka haddaan ku raacno an taqtulana alyahuudu yahuud inayna disho marka iyaga noloshooda unbay u xisheen dabcan qaala wafi lbaabi can yaziida bni laswad wabni cumar wakacbi bni malik qaala wahada xadiidun xasanu saxiix xadiidkan marka waa daciif cabdullahi bnu salamata almuraadi baa ku jira ayb isaga inkastoo yacquub ibnu shayba iyo cijli ay towhiiqeen haddana bukhaari wuxuu yihi laa yutaabacu fii xadiidihi abu axmed alxaakimna wuxuu yihi xadiiduhu laysa bilqaa'im xadiidkan dacfi baa ku jiro xadiidtan kale yaa laakiin baabka kusoo aroortay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed